نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena andalus bodcasti oo hadaano kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus xalqadeenna maanta waxaannu diiradda ku saari doonnaa fadliga qur'aanka kariimka iyo ahamiyadda ay leedahay barashada qiraa'aadka qur'aanka kariimka waxaa marti inoogu ah xalqadeenna maanta sheekh cabdiraxmaan xuseen oo ku magac dheer macalin guure oo ah sheekh daaci ah oo takhasuskiisu uu yahay culumta qur'aanka sheekhana marka hore soo dhowow alxamdulilahi rabbilcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowm iddiin القائل في محكم تنزيله هو أصدق القائلين وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون والصلاة والسلام والبركة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وقدوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير القائل فيما رواه البخاري وغيره من حديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنزل الله عليه هذا القرآن على سبعة أحرف ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وليخرجهم من ظلمات الجهل وضلالاته إلى نور الإسلام وعدله ورضي الله عن صحابة رسوله أجمعين وعن سائر أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله منهم آمين أما بعد فأشكر الله سبحانه ثم أشكر إذاعة الأندلس الإسلامية جميع العاملين فيها ومعها وخاصة أشكر فريق أندلس بودكاست وما سنده إن معلن قورة أما شيخ قورة حقيقة kala soo qabsatay saxwada baraaruga islaamiga ah waad mahadsantaha ismaaciil taariikhda saxwada islaamiga marka ugu horeysa horta markii aan fahmayba oon caqli yeeshay sideedaba waxyaabaha tasawufka imaana soo marin kow midda labaadna macallinkii aniga qur'aanka baray allaha xifdiyo mausan ahayn suufi waa garta sidoo kale intii aan yaraa aniga alxamdulilah allah mahadiis markaan qur-aanka baranayey oo madrasadeeda qur-aanka eh, waxaan ahaa qof aad u laasimo maalinta oo dhan jamiica alayaam xataa khamiisa jimco dugsiga kamaana bixi jirin maalintii oo dhan habeenkiina bayn alcishaa'eynka masjidka unbaan laasimi jiray marka tafsiir baan iska dhegeysan jiray marka marka taas- saxaw- saxawo islaamiya ku soo barbaartay marka saxwo islaamiga usoo barbaaray taasi marka waxay ii fududaysay alxamdulilah inaan qur'aankii anoo wado aan haddana fahamkiisii u fudaaday Mhm.
marka waxaan rabaa saxwada meeshan kala qabsaday baan rabaa inaan kusii aan meesha kusii caddeeyo waa tahay Eh, taas waxay ii sahashay inaan marka qur'aankii macnaha ijmaaliga aan iska fahmo Mhm.
mid kale waxaa ii sahlanaatay inaan marka aan rasaa'il yaryar oo sacuudi culimada sacuudiga iska leeyihiin Mhm.
ayaan helay oo aan markaan mutaalacin jiray sheekh ibnu baaz iyo sheekh ibnu Uthaym- uthaymiin cabduraxmaan Abubad- Aba- abaabadiin Mhm.
eh, sheekh ibnu jabriin sheekh saalix ibnu munajid sheekh abubakar aljazaa'iri rasaa'il yarar leey al usuul athalaatha rasaa'ilkaas marka suuqa aad bay u dhoobnaayeen markaas Mhm.
waqti waxay hayday oo aad loo soo dhoobay Eh, waxay hayday kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii meelahaas ay ahayd Mhm.
markaasna aniga markaa kura yaroo adiga tobankii wax yar dhaafa baan ahaa Mhm.
marka rasaa'ilkaasaan mutaalacaysan jiray meeshaasaa marka tawxiidka iyo sunno waxaa la yidhaahdo iyo bidco waxay tahay iyo meeshaasaan ka fahmay min khilaali haada Mhm.
kadibna waxaan arday u noqday eh, rag ka mida marka eh, jamaacadii itixaadka Mhm.
eh, mashaayikhdooda culimmada qaar ka mida ayaan marka arday u noqday waa tahay markaas halkaa ayaan marka saxwada islaamiga ah ayaan Mhm.
kala soo qabsaday waa tahay sheekhana n maxaa kugu dhiirigeliyey inaad noqoto shakhsi daaci ah maxayse ahaayeen n nashaadaadkaagii dacawiga ahaa ee aad soo qabatay n muddada aad daaciga tahay Eh, ismaaciil waa mahadsan tahay Eh, masiiriyada dacawiga ah Mhm.
Een, waxay ka bilaabatay anigoo kura yar ah saan hore u sheegay madrasadeeda qur-aanka ah Een, waxaanba ka bilaabay madras- madrasada lafteedanba waxaan ka bilaabay inaan kabiir noqdo Mhm.
oo xalqa yar arda qayb ka qayb ka mid ah aan kabiir u noqdo oo aan muciid ugu celiyo cashirada aan noqdo rasaa'il yararoo meesha laga aqrin jiray sida safiinatu salaada safiinatu najaadna aan ugu celiyo halkaasaa marka tadriiska meeshaas waxay iga noqotaba madkhal iga noqotay ilaa hawaaye ay ii noqotay marka aan jecelahay hawaayadeeda ay noqotay inaan dadka wax baro waxa kale ugu dhiirigeliyey waxay ahayd ka ogdhowaanshayga iyo xiriirka aan hadda jari lahaa dalabatul cilmiga iyo ducaadda iyo macalimiinta maxaad marka haddaan fikrada labaad ama qaybta labaad su-aasha aan u gudbo oo ah acmaashii oo dacwiga ahaa macalin waxay ku soo koobmaysaa macalin dugsi inaan ahaa iyo macalin macahidda qaar wax ka dhigo sharciga ah iyo tan nidaamiga ah mararka qaar mudaris xalaqaadka oo bacdulmasaajid iyo maraakiista qaarkood inaan mudaris ka ahaa imaam iyo khadiib inaan masaajidda qaar ee muqdisho ku yeelan ka ahaa marka haddaan soo koobo macalimnimo iyo imaamnimo iyo khadiib nimasid iyo dugsi iyo markas oo waxbarasho unbaan u dhexeeyey waa tahay waxaad muddo ku dhow toban sano imaam ka ahayd mid ka mid ah masaajidda ugu waaweyn ee magaalada muqdisho sida aad noo sheegtay sidee kugu suuro gashay inaad mas-uuliyaddaasi qabato maxayse ahaayeen caqabadihii aad la kulantay intaad mas-uuliyaddaasi haysay ismaaciil waa mahadsan tahay walaalaha masjidka naadiriinta ka ah oo guddiga masjidka maamulo ahaa ayaa waxay dareemeen baahida loo qabo in imaam raatib ah la helo salaadaha oo shanta ah dadka ka bixiya waxayna ka dambeysay markii imaamkii hore u joogay uu masjidka iskaga tegey waana masjidke waana masjidka abu hureyra wey oo suuq bakaaraha ku yaala haa marka sheekhii joogay oo imaamka ahaa markii ghazul ethoobiya uu dhacay ethoobiya markii ay kusoo duushay soomaaliya qabsatay dadkii qaxay buu galay marka masjidkii wuxuu noqday marka imaam la-aan buu muddo ahaa waa garta walaalihii marka dhexdooda markay tashadeen dadkana la tashadeen ayaa waxa ikhtiyaarkoodii ku soo dhacay aniga waa garta sidii markay ugu soo raadiyeen aniguna masjidka iyo meesha uu ku yaallo oo muqdishoha waanyaro ka fogaa meel magaalada ka baxsanaan deganaa waa garta meeshii marka fariintii igu timid sidii walaalay iga codsadeen anigana waa istikaareeyey istishaaro iyo tashina waan galay kadibna allah qalbiga wuxuu ku sharxay in masjidka qabto saasay iigu suurto gashay oo imaamka noqoto oo imaamka noqdo muddo toban sano hayse muddo toban sano ku dhow adiga toban sano iska dheh
sheekhana ma jiraan khaladaad ay sameeyaan a'imada masaajidda maadaama imaam masaajid aad soo noqotay ama ka dhaca dadka musalliinta ah intay salaada ku jiraan ama salaada dabadeedba khaladaad dhaca oo dadku ay sameeyaan oo aad jecleed inaad baraarujiso ismaaciil waad mahadsan tahay waa jiraan akhdaa dabcan way jiraan oo waxaweye akhdaadaas culummadu wax badan bay ka hadlaan lama koobi karo naseexada mar walbaba taaganna oo mar walbaba waxaweye ay tahay in loo jeediyana ay tahay akhdaadaas ku aadan waa in macnaha ay la xasuusiyo dadka in ay marka waxaweye ay fartoomaan qowlka nabiga ee ahaa sallu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada saaad igu aragteen inaan u tukanayo culammada qaar waxay ka alifeen kitaab dhan oo layidhaha akhdaa'u lmusalliin sida sheekh ninka la yidhahdo mashhuur xasan aale salmaan uu ka alifay kitaabkaasi waa loo noqon karaa akhdaa'da musalliinta ayuu ka hadlayaa sidoo kale waxaan ugu naseexaynayaa walaalaha inay daalacdaan ama ay akhristaan risaaladan oo naaficada ah oo sheekh albani uu leeyahay sifatu salaati nebiy marka waxaa dhacaysa salaad walba markaad ka baxdidba dad badanoo ayagu aad dareemayso inay iska soo horjeedaan oo nimba uu wato fikir fikra fikrada kale ka gejisaan oo ayagu isfiirsanayaan inay macnaha mikrofoonka usoo kala ordayaan marka mikrofoonkiina markaa imaamka unbaa markaa hayo waxaa imaanaysa marka haddaad lajinadii ama guddigii masjidkana ayaguna arrintaasay ka soo horjeedaanoo in masjidka laysku qabqabsado oo mikrofoonkii layska radiyo aad bay u dhibsanayaan waxaa dhacaysa marka qof baa soo taagana gacanta kuu soo taaganayo wuxuu raba mikrofoonka aa u dhiibtid markaasoo kale marka waxaa dhacaysa inaan marka iska inaan ismoogeysiiyo maalan mararka qaar dad waxay u kalifta xatee intaa imaamka ahayd intaan imaamka ah weye markaan salaada saa uga baxaba asalaamu calaykum asalaamu calaykum anigoo weli sii jeedoona soo jeesan ayaan mikrofoonka intaan iska ka maaragtay meeshuu ku dheganaa mikrofoonka intaan ka qaado aan xagga anigoo sii jeeda aan gacanta gadaal xagga jembigaan iska dhigo micnaheed waxa weye cidda qaadana ha qaadato anu cidna u dhiibi maayo waa garta marka laygu eedayn maayo marka walaalaha kanaad u dhiibta kana umaadan dhiibin ay dhihi maayaan kuwii oo guddiga masjidkana mikrofoonkii dadaa siisay oo haddana waxa weye dadkii radinaya ma dhahayaan marka bis cidda qa- markii la tacab qaato baad- markaan ogaado in la qaato mikrofoon kadib aan soo- aan aan soo jeesana waa garta marka taasina waa isoo martay de arrintaasi arrin sax ma aha Mhm.
arrintaasi dabcan waxyaabaha oo taas keenaya waxay ahayd sahlaya waxay ahayd eh, maamulka oo meesha ka jira maamul marka wuxuu dadkii kala xakamaynayo ma jirin marka yani arrintaasoo kale maamul u baahanta maamulka wanaagsan oo si fiican wax u kala eh, dadkii eh, maxaa lahdaa, fawdada ka hor istaagayo Mhm.
yani muhiimadda uu leeyahay halka aad ka fahmaysaa waa midda loo baahan yahay Mhm.
Ah, waayahay een, sheekhana mowduuceenna ayaan sii gudagelaynaa waxaad waxay nooga sheegtaa een, fadliga qur'aanka kariimka iyo qofka baranaya kalaamka allah thawaabka uu helayo Eh, waa mahadsan tahay awalan horta qur'aanku waa allah subxana watacaala kalaamkiisii takalama bihi xaqiiqatan waxaana ka maqlay jibriil jibriil waxaa ka sii maqlay rasuulka sala allahu salam mubaarak caleyh jibriil nabiga qalbigiisa ayuu ku dejiyey Mhm.
wainahu latanziilu rabi alcaalamiin nazla bihi aruuxu alamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriina bilisaanin carabiyin mubiin wainahu lafii zuburi alawaliin sidoo kale allah aayad kale wuxuu ku leeyahay kitaabun anzalnaahu mubaarakun musadiqu ladii bayna yadayh allah subxana watacaala wuxuu ku dhaartay allaha cadiimka ah ayaa wuxuu ku dhaartay dhaar weyn in qur'aanku uu kariim yahay falaa uqsimu bimawaaqici annujuum wainahu laqasamu low taclamuun cadiim inahu laqur'aanu kariim fii kitaabi maknuun laa yamasuhu ila almudaharuun tanziilu min rabi alcaalamiin kuli hada waxaa weeye qur'aanka qiimaha uu leeyahay fadliga uu leeyahay aayadahaas ayaa ku filan Mhm.
taaniyan qur'aanka akhrintiisa Mhm.
fadliga ay leedahay waxaa ka mid a allah subxana watacaala qowluhu ina aladiina yatluuna kitaab allah ilaa aakhiri alaaya Mhm.
kit- kuwa akhrinaya allah kitaabkiisa akhrintaasi culammadu waxay dhaheen waa tilaawat alalfaad billisaan wa tilaawat almacaani bilcaqli waljanaan yacni qalbiga in lagala socdo oo micnihiina oo lagala socdo afkana laga akhriyo oo laga saxo carabka laga akhriyo yacni akhrinta markay noocaas ay tahay waa midda keenaysa in ay noqoto yani ugu dambeyn eh, yarjuuna tijaarata lan tabuur yacni tijaara aan baaba'in in laga helayo allah subxana watacaala ajir weyn uu ka dhexalsiinayo liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadli taasi marka waxa waye waa akhrinta haddaan ku darna xadiiskii eh, nabiga sal alla ly slam ka sugnaaday cabdullahi bn mascuud oo ka warinayey qaala rasuululahi sal alla ly slam wabaaraka caleyh man qara'a xarfan min kitaabi illahi falahu bihi xasana walxasanatu bicashri amhaaliha la aquulu alif laam miim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun tusaale ahaanta suuradda ugu gaaban suuradda ugu gaaban qur'aanka waa suuratu eh, alkawthar xarfaheeda haddaan tirino waxaan- waxay noqon karaan Mhm.
haddii qoraalka inta qoran haddii la fiiriyo musxafka afartan iyo labo xaraf taqriiban Mhm.
afartan iyo laba xaraf suuraddaas haddaad akhrisid mid kastaba aad toban ku dhufatid afar boqol iyo waxay noqonaysaa labaatan waana fadliga akhrinta qur'aanka u leeyahy taasaa ka mid a Mhm.
waa xagga akhrinta waa garta Ha- xaggan dhinaca kale oo barashadiisa iyo dadka in la baro ayadana fadliga uu leeyahay xadiiska waxaa nooga filan eh, nabiga sal ll salama uu yiri khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamah Mhm.
oo bukhaari iyo ah, bacdu ahli sunanba ay wariyeen Mhm.
qaarkooda lafdi afdalukum ay ku wariyeen xadiiskaasaa nooga filan waxaa idinkugu khayr badan qofka qur'aanka barta oo bara Mhm.
Eh, sidoo kale fadliga ku camalfalka uu leeyahay qur'aanka isagana waxaan usoo qaadan karnaa xadiiskii nabiga sal alla ly slam uu ka wariyey anas bin malik qaal wuxuu yiri nabigu ina lilaahi ahliina qaaluu man hum yaa rasuul allah yani allah wuxuu leeyahay ahlyaal buu leeyahay Mhm.
waxay yidhaahdeen yaa waaye allah rasuulkiisu qaala wuxuu yiri nabigu ahlu lqur'aani ahlullahi wa khaasatuh ahlulqur'aanka ayaa waxay yihiin allah ahlkiisa iyo khaasadiisa xadiiska waxaa wariyey nasaa'i iyo ibnu maajah iyo xaakimba way wariyeen marka ahlulqur'aan waxaa la yidhi waa ahlullah Mhm.
marka ahlulqur'aan waa kuwe marka xadiiskan soo socda ayaa marka noo cadaynaya noo qeexayo ahlulqur'aan kuwa ay yihiin haddii ahlulqur'aan la yidhi ahlullah weye ahlulqur'aan ayay yihiin xadiiskan baa noo qeexayo can innawaas ibni samcaan qaala samictu rasuula allahi sala allahu salam wabaarak caleyh yaquul yu'taa yowma alqiyaamati bilqur'aani wa ahlihi aladiina kaanuu yacmaluuna bihi fi dunya waxaa la keenaya maalinta qiyaamo qur'aanka iyo ehelkiisa la keenaya ehelkiisu waa kuwe aladiina kaanuu yacmaluuna bihi fi dunya waa kuwii adduunyada markay joogeen ku camal fali jireen ku dhaqmi jireen taqduumuhu suuratu lbaqarati wa aali cimraana taqduumuhu suuratu lbaqarati wa aali cimraana tuxaajaani can saaxibihima rawaahu muslim taasaa ka mid a ilaa gayri daalika min annusuus waa tahay sheekhana soomaalidu waxaan la soconnaa inay ahamiyad gaara siiyaan barashada qur'aanka kariimka maxaa u sabab ah arrintaas ismaaciilow waad mahadsan tahay horta marka ugu horreysa waxaan leeyahay haadaa min tawfiiq illaahi tacaala lahum wa taxbiibihi alqur'aana ilayhim allah subxana watacaala waafajintiisa weeye iyo jeclaysiinta uu jeclaysiiyey dadka soomaalida ah qur'aanka waxaan allah weydiisanaynaa subxaanah an yuxabiba ilayhim kadalika alcamala bihi wa icmaalahu xukman wa taxkiiman wa difaacan canhu aamiin yani sida allah u jeclaysiiye barashadiisa in yani u barakaysanayaan in sidoo kale allah u jeclaysiiyo ku camalfalkiisa si dhab ay ugu camalfalaan iyo inay markaa xugum ka dhigtaan iyo wax loo xugun tago difaacaan taasaan allah weydiisanaynaa sidaan la ogyahay jinsiga soomaaliga ah meel kasta ay joogaan kama hadi jeer waxa weeye maba ka fuqaan ama kama yani suulaan inay baranayaan qur'aanka meel kasta ay joogaan beled ha joogeen baadiye ha joogeen beer ha joogeen bal waxa weeye waxay aaminsan yihiin dadkii hore in caruurka yar laba gudniin uu u baahan yahay gudniinka caadiga ah oo qolofta laga jarayo jirkiisa ka mid a iyo gudniin ay leeyihiin carabkiisa marka waxa weeye xaaraanta ka jar markay macalinka u geeyaan waxay leeyihin macalimow carabkiisa xaaraanta ka goyoy leeyihin mana yacni qur'aanka meesha uu ka jooga dareemaysaa iyo iyo maaragtay sida ay ugu xeel dheeraayeen barashadiisa u siinayaan haa marka waxaa laga yaabaa marka barakada qur'aanka inay marka ay dhexalsiisay soomaalidu inay yihiin dadka ugu xagga tadayunka iyo akhlaaqda ugu wanaagsan marka shucuubta islaamiga a la fiiriyo runaantii anigu hadda meelo badan ma marin laakiin dadka caalam alislaami wax badan oo kamid a soo mareen waxay badanaan aan ka maqli jiray inay dhihi jireen annaga soomaalida waa iska dhaliilayna waxaan leenahay dad jahliga dad waxaa diinta kuma fiicno waa kaasaan leenahay laakiin inay yihiin dadka ugu tadayunka fiican gabdhaha gabdha asturan ay yihiin iltisaamka diin iltisaamka diiniga inay soomaali wax ku gaara aysan jirin shucuubta kale marka loo shucuubta kale marka loo fiiriyo marka waxaan dhihi karnaa taasi waa barakada qur'aanka iyo say ugu dadaalayaan waa tahay sheekh guure sidii hore ee soomaalidu ay qur-aanka u baran jirtay iyo qaabka hadda ay u bartaan maxaa farqiga u dhexeeya ismaaciilow farqi waa u dhexeeyaa horta dadaalkii iyo barashadii qur'aanka sidii markii horeba loo baran jiray waa loo bartaa oo dadaalku waa sidii dadaalku waa sidiisi dadaalku waa sidiisi laakiin laakiin furuuq usluubka iyo furuuq baa jirto oo saxwada islaamiga ah oo gadaal marka waxa weye fahamka diiniyadoo gadaal ka soo kordhay baraaruga baraarugan haa baraaruga diineed fawaa'idda ay leeda waxaa ka mid ah in mafaahiim badan oo qaldaneed akhdaa badan oo qaldaneed in la saxay taasoo ay ka mid ahayd bidaad markii qur'aanka barashiisa aan ka hadlayno qiraa'ada qur'aanka yani oo tajwiid la-aan lagu akrinayay baa badneed waagii hore salafu saalixna markii tajwiidka iyo qur'aanka in loo akriya siduu kusoo degay markii ahamiyadda uu leeyahay ay tilmaamayaan waxay oran jireen alqiraa'atu sunnatu mutabaca yani ma ahan qur'aanka sida oo la rabo in laysaga akrinayo waa siduu kusoo degay nabiga sala allahu alay salama waa kan yiri salluu kamaa ra'aytumuuni usalli waa salaadii sidaad ugu aragteen u tukada ayuu yiri salaadu ka hadlaya xajkii oo kale markii ka hadlaya wuxuu yiri khuduu canii manaasikakum iga qaata sida aad xajkiina u gudan lahaydeen marka arrintu marka xajka iyo salaada kuma koobnayn wax kasta oo nabiga sala allahu alay salam ka mid ah cibaadaadkii iyo akhlaaqdii iyo dhaqanadii mucaamalaadkii oo dhan in nabiga laga qaato ilaa wixii markaa adiladu ay caddaysay inay khasaa'istiisa kamid yihiin mooye saasoo kalea marka qur'aankeena in loo akhriyo sida allah ugu soo dejiye nebigiisa ayaa la doonayaa sida ibnuuljazira uu ku yiri walakhdu bitajwiidi xatmun laazimun man lam yujawid alqur'aana aathimu sababtuna wuxuu ku sababay liannahu bihil ilaahu anzala waayo tajwiidka ayuu allah ku soo dejiyey qur'aanka wahaakada minhu ilayna wasala sidaas uuna nagu soo gaara isoo qur'aanka muratal ah mujawad ah sidaas marka taas waa marka jihada xagga markaan ka fiirino saxidda dhawaqa
taxiixinta axkaamta tajwiidka lagu akhrinayo qur'aankii itqaanintii iyo tilaawadiisoo la itqaaninayo taasay ahayd waxaa ka dhalata marka xufaaddii marka qur'aanka sidaa ku xifdiyeen inay xataa ay ka qayb qaataan musaabaqaadka qur'aaniga ah waagii hore taasi suurtagal ma ahayn ma jirin arrintaa ayada haddaan fiirino dhinaca kale zamanadii hore soomaalida markay qaabka u baranayeen markaan fiirino xagga xifdiga qur'aanka xifdintiisa taasaa ah tayo badnayd arrimo badanaana sababi karaa la dhihi karaa waxa weeye subcooda badnaa aad baa subca qur-aanka haddii dugsiga ay tahay haddii meelo kale yacni guryaha waxaa laga yaabaa guryo badan in subac lagu qabto oo waxa weeye dad badana j- arbacadii khamiista subacaa la qabana jimca- jimcada keligeed subca meel yacni waxa weye habeen walba meelaha subca lagu subcinaya masaajida lagu subcinaya guryaha lagu subcinaya markaasaa subac qofku waxa weye subcu hadda arrintaas laakiin waa yaraa arrintaas waa yaraatay waagi hore waxaan- waxaan waxaan aniga marka soo gaara iyadoo subaca halkan laga gelayo dugsigaad ku gelaysaa habeenkii meel kale ku gelaysaa masjidka ku gelaysaa jimcada meela loo aadaa arbacada meela loo aadaa saasaa subaca u badnaa waxaa kale oo iyaduna ka qayb qaadanaysay yani qilatu aw cadamu maa yashqalu can qiraa'ati alqur'aan qur'aanka wax ka mashquulinaya kumay mashquuli jirinba habeen iyo maalinba waayo ardayga sidiisaba irtibaad iyo xiriir kale lama lahan waxaan khalwadaas ahayn dugsi iyo iskuul iyo midna ma lahan bal bal culu- bal waxa weye macalimiinta qur'aanka dugsiyada oo oo maaragtay oo maxay madaarista oo ahliga ah ama xukuumiga ah aan ira nidaamiga aan iraahdo way aad bay u diidi jireen ilaa ay u bixiyeen isqool isqool maskale kale isqool macnaha isqool waxay leeyihiin wuxuu yani uu lugooye ku noqonayaa qur'aanki marka ardayga irtibaad kale ma laha waxaa kaloo iyadana eh, waxyaabaha oo keenayey in xifdigooda uu sidaan hadda ay tahay uu kasii fiicnaado yani owlaadu waxay ahayd kuwo xagga adeecista iyo xagga warmaqalka warmaqlidda waalidiintu waalidiintooda iyo macalimiinta kuwa hadda jooga uga fiican marka arrimahan iyo waxyaabo kale oo ayaguna saasoo kale ah waxa weeye waa waxyaaba hadda ay yar tahay waqtigan hadda aan joogno oo ilbaxnimada iyo magaalo joogga uu batay oo runtii waxa weeye ay badatay waxyaabaha muqhriyaadka ah ee mashquuliyo iyo waxyaabaha markaas musalsalaad iyo mubaarayaad kurawiya banuuni ciyaar iyo waxyaabaha game la ciyaariyo internetkii musalsalaad la daawanay waxyaabahaasoo dhan mashaaqil mashaaqil kale haa yani mag- dadka reer magaalo noqdeen magaalo joognimada marka waxay keentay xoogo yani si oo marka waxa weeye waxyaaba muquryaada iyo keentay taasoo hore aan jiri jirin waa tahay een, macalimiinta qur'aanka dhiga een, ma helaan ixtiraamkii iyo qadarintii ay lahaayeen macalimiinta run ahaantii maysan ka suulin inay yihiin muxtaramiin mukaramiin ay yihiin oo la karaameeyo oo la ixtiraamo maysan ka suulin cinda soomaaliyiin soomaalida sideedaba waa caaday u leeyihiin eh, ixtiraamidda iyo xurmaynta macalimiinta qur'aanka weliba gaar ahaan waalidiinta gaar ahaan arrintaas marka waxaa daliil cad u ah Eh, mucalim- macalimiinta waxaa la ogyahay hadda waxay ku tiirsan yihiin xagga eh, dhaqaalahooda iyo nafaqadooda waxay ku tiirsan yihiin waa waalidiinta waayo jiho kale oo tawalinaysa eh, dhaqaalaha macalinka ma jirto waa gar Eh, marka bilkuliya waxa weeye asalkii soomaalida ee ixtiraamidda iyo qadarinta macalinka qur'aanka ma aysan ka suulin gaar ahaan waalidiinta dadka waaweyn macnaha ilaa yani bacd alashkhaas dadka qaar ama waxaweye xaaladaha qaar waxyaaba dhaco oo xoogo qamarjinimo ah oo hadii xoogo ay iska dhici dadka qaar isku dadka isku mid ma ahan xoogo kakanaan iyo eh, kasii jeedsasho xoogo in dadka qaar laga dareemo macalimiinta qaar ay dareemaan way dhici kartaa laakiin eh, haddii eh, ta- qiimeynta guud aan dhahno ixtiraamka siduu u jiraa macnaha soomaalida ixtiraam weyn u hayaa hay u hayaan Eh, si kale haddaan u dhigno waxaa macluum ah sharci ahaan iyo caqli ahaanba in arrimuhu ay ugu fiican yihiin dhexdhexaadka dhexdhexaadka ugu fiican wax walbaba taa waxaan uga jeedaa haddii siiradii ama dhaqankii dadkii hore soomaalida hore aan aan raacraacno waxaa noo muuqanayo macalinka qur'aanka sida ay u ixtiraamayaan in mubaalaqa iyo kabadbadin ay gaartay Eh, dhinaca kale haddaan fiirino amaakinta qaarkoodna ee oo hadda waktiga aan joogno ama wa- ee, waqtiyada dambe inay ka dhacaan ashkhaasta qaarkood ee, xoogo jafaa iyo xoogo maaragtay ee, nooc oo marka kakanaana in macalinka uu ka dareemo waa dhici kartaa Ee, arrintu say doonta ha ahaatee qiimeynta iyo aragtiyada waa waa iskhilaafi kartaa laakiin waxa aan awooda inaan si saraaxa leh aan u iraahdo waxay tahay ixtiraamka soomaalida qadiiman wa xadiidan oo mucalimiinta qur-aanka ay ixtiraamayaan waa shay aan la dafiri karin oo waxa weye biyo kama dhamcaan ah cumuuman Eh, laakiin mucaamalada dadkii hore oo mucalinka ay la mucaamili jireen ixtiraamkii waxaa ku dhehnaa xoogahoo quluwi qaarkood way ku dhehneed ilaa xaddin oo waxaweye ay yidhaahdaan markii waalidka uu ardayga u geynayo macalinka macalimow adigana waxaad leedahay hilibka ama maqaarka iyo dubka waxaad leedahay hilibka ana lafaan leed macnaa laf una haka jebina cunugan saad rabta u garaac adaan kuu dhiibay laf una ha- iyaysan jebin macnaha yacni waxaad dareemaysaa marka in ardagaasi gacanta si si dhammaystiran macalinka gacanta loogu gelinayo taas marka quluwi waa ku jiray taas marka xoogaa nooc quluwi ah iyo mubaaliqa way ku jirtay Eh, bilcagsi xoogoo waktigii dambe ixtiraamka isagoo uu jiro in xoogoo bacdaljafaa ama gaabin xoogoo ay ku jirto ayadan waa dhici karta Mhm.
wakhayru lumuuri awsaaduha wey Een, annagoo su-aashaas weli ku guda jirna sheekhana macalimiintu waxaa tilmaamtay xagga ardayda in la garaaco ardayda ay wax barayaan arrintaas maxay salbiyaad iyo ijaabiyaad leedahay walaahi horta een, arrintaa ayada ah waa su-aal meesha ku jirta weye su-aasha aad weydiisay garaaca sidiisuba mamnuucan ma wada ahan Eh, sida hadda macalimiinta qaar ay u dhaqmaana wax la aqbali kara ma ahan sharci ahaan iyo waaqic ahaanba marka waxa weeye haddii ardayga la edbinayo in macnaha si oo ardaygii aan maarata ku abuuraynin Dhibaata.
cadaawad iyo dhibaatana aan jirkiisa iyo nafsa- nafsa ahaantiisa aan u keenaynin Mhm.
cadawnimona aan ku abuuraynin oon u muujinayn macalinku inuu dagaal iyo uu maaratay aan u muujinayn waxoogoo la dareensiinayo qaladka uu galay iyadoo marka hore looga digay haddana qaladka isagoo og Mhm.
qa- wax lagu garaacayo uu og yahay haddana garaaci uu yahay wax miisaaman oo saddex cul iyo wax saas oo kale meel oo miisaaman looga dhufanayo adiga garaaci mamnuuc ma wada ahan laakiin sida macalimiinta qaar ay samaynayaan wax la aqbali kara maaha waa tahay Een, sheekhana sanadihii dambe dhulka soomaaliyeed ama wilaayaadka ha noqdaan ama deegaanada wilaayaadka ka baxsanba ha noqdaan waxaa ku soo badanayey een, barashada qiraa'aadka qur'aanka kariimka ah ee tobanka ah goormee soomaaliya soo gaartay barashada qiraa'aadka taariikh ahaan ismaaciil waad mahadsan tahay awalan s- Mm.
inta aan xasuusanahay ama aan ogahay oga- ogaalkayguna wuu iska kooban yahay ma jiro axad awoodo inuu cayimo waqti xadidan oo taariikhdii soo gaartay taariikhdii ay soo gaartay eh, qiraa'aadka soomaaliya dhu- ama dhulalka soomaalida dhulalka soomaalida markaan leeyahay soomaalida meel walba ay degto oo maanaa deegaanada ay degto oo- oo ka Aad iyo gedisanaan ka hadlaya Mhm.
Eh, ma jira baan dhihi karaa taas waa mid Mhm.
arrinta labaad waxay tahay iyaduna haddaan nidhaahno qiraa'aadka waa qur'aanka laf ahaantiisa oo qiraa'aadka iyo qur'aanka waa isku mid Mhm.
waana sida saxda ahe waa sidaas Eh, haddaan sidaa ka dhigno Mhm.
qiraa'aadka soomaaliya Mhm.
waxay soo gaareen waktigii qur'aanku uu soo gaaray Mhm.
ayaan dhihi karnaa laakiin su-aashii baa soo laabanaysa oo ah qur'aanku goormuu soo gaaray laftiisa Mhm.
qur'aanku goormuu soo gaaray waa soomaaliya markii aan ka dhigno soomaaliya khaas markaan ka dhigno Mhm.
laakiin markii eh, de- deegaan weynaha guud ama waxaan waxa weeye, een, markii aan- oo ardul xabasha dhulka la dhihi jiro kale haddii laga hadlayo taas de waa la yaqaanaa goorta qur-aanka uu soo gaaray oo Mm.
hijiradii xabasho markii loo soo hijrooday eh, saxaabadii timiday markaas waa soo gaara la dhihi karaa laakiin soomaaliya khusuus Mhm.
dadka hadda soomaalida loo yaqaano iyo deegaanadooda Mhm.
goormuu soo gaaray qur-aanka taasaan ba la caddayn karin oo waqti taariikh mucayan aan lagu caddayn karin taas Mm.
waa mid waa garta midda labaad waxaa macluum oo la ogyahay oo musallamna ah oo la wada ogol yahay sheekh eh, cabdiraxmaan xuseen nuur oo sheekh cali suufi loo yaqaano sheekh cali suufi waxaa la dhihi karaa sheekhaasi inuu ahaa mujadidu cilmi tajwiid walqiraa'aati fi laraadi soomaaliya sheekhaasi inuu ahaa mujadidka cilmiga tajwiidka iyo qiraa'aadka dhulalka soomaalida qarnigii tegey waa taasina waa macruuf oo dhammaan dadku wada ogayin ama inta badan bal een, dadka qaaraba waxay dhahaanba isaga ayaa ninka ugu horeeyey soo geliyey ah soomaaliya laakiin s- eh, qowlka saxda ah waxaa laga yaabaa inuu yahay kii hore aan sheegnay sheekhu mujadid buu u ahay baa la dhihi karaa laakiin isagu Mhm.
ka hor ayay qiraa'aad ku jireen Mhm.
oo qur-aanku intuu jiray qiraa'aadkuna way jireen waa garta Eh, taa marka haddaan dul istaag yar ku sameeyo Mhm.
waxaa bacdu almashaayikh oo afa- al- afaadil eh, sida maaragtay sh- uu ka mid yahay sheekh sheekha muqriga ah cabdallah eh, sabriye la yidhaahdo Mhm, eh, wuxuu waxyaabaha uu ii faa'iidey waxaa ka mid ah mhm, eh, sheekh cabdiraxmaan zaylaci sheekhaas la yidhaahdo mhm, oo la yaqaano sheekh cabdiraxmaan zaylaci waxaa looga yeertay baa la yidhi en, ahlul harar dadka harar joogeen baa mar u yeerteen mhm, si uu sarfiga iyo qiraa'aadka mhm, s- u baro gaar ahaan shaadibyada mhm, si uu ugu luuqeeyo u baro mhm,
arrintaas marka waktigaasina waa waktigii adiga waxaa la dhihi karaa qarnigii eh, sagaal iyo tobnaad awalkiisa meelahaas ayuu ahay baa la dhihi karaa mhm,
meeshaasuu ku alifay marka kitaabkiisa la yaqaano oo sarfiga xadiiqatu tasriif fi cilmi tasriif mhm.
wuxuu kaloo halkaa oo, uu ku alifay isla kitaabkaas sharxiisa oo layidhi fatxu latiif waxaa kaloo uu sharxay baa layidhi shaadibiyada oo kitaab la yidhaahdo wuxuu ku sharxay oo kutubtiisa ka mid ah tawdiixu lubaabi almacaani oo sharx xirsi alamaani oo shaadibiyada uu ku sharxayo Mhm, sheekhaas marka sheekh cabdiraxmaan bin axmed asoomaali azaylaci baa la yidhahdaa wuxuu dhashay nihaayadii ama dhammaadkii qarnigii macnaha waxa weeye eh, sagaal iyo tobnaad sid- eh, sagaal iyo tobnaad ama awaa'ilka Mhm, eh, wa- waxaan dhihi lahay eh, eh, dhammaadka qarnigii sideed iyo tobnaad ama awaa'ilka qarniga sagaal iyo tobnaad ayuu dhashay baa la yidhahdaa waa garta ninkaas marka waxaan akhriyay tarjamadiisa maraan akhrinayay waxaan ka helay laftaydu inuu yani muqdisho ku yimiday asagoo cilmi raadisa uu ku yimid cilmiga marka uu ka baranayey culumta uu ka baranayey Mhm, muqdisho mhm, ayaa waxaa kamid ahayd baa layidhi fiqhiga naxwada sarfiga balaagada iyo culumulqiraa'aat waa- yani culumulqiraa'aat uu baranayay waa garta bal waxa weeye saan horu sheegnay waxaa ka mid ahayd mu'alifaadka uu alifay waxaa ka mid ahaa tawdiixu lubaabi almacaani kitaab la yihahdo oo sharxayo shaadibiyada Mhm, oo sabcada ah toddobada qiro eh, ka hadlayo mhm, sheekhaas marka waqtiyada uu xamar imaanayo mhm, waa waqti oo sheekh cali suufiba uusan nooleynaa la dhihi karaa mhm, Ha, sheekh cali suufi maba nooleen markii taariikhda la fiiriyo waayo sheekhan taariikhdiisa waxyaaban ka akhriyay waxaa ka mid a inuu ku dhintay eh, tuulo la yidhaha qulunquul uu ku dhintay markii sanadku uu ahaa kun sideed boqol sideetan iyo labadii mhm, sheekh cali suufina taariikhdiisa dadka ka sheekeeyaa waxay sheegaan waxay- wa- inkastoo khilaaf uu ku jiro eh, si- kun sideed boqol iyo sagaashankii marka ninkanna wuxuu dhintay kun sideed boqol sideetan iyo labadii kanna waxa weye kun sideed boqol sagaashanka uu dhashaa baa laleeyahay oo sida baasaboorka ugu qorneed waa sidaas marka maba isu soo gaarinba micnaheed marka waxaan rabaa sheekh cali suufi ka hor ayaa qiraa'aadka la baran jiray taasi marka Waa iyaduna gartay.
waa qodob mhm, qodobka kale weli waxna waxaan eh, daba joogaa sheekh cali suufi ka hor in qiraa'aadku eh, Mhm.
la baran jiray oo ay jiraan mhm, yani bacd alxikaayaat waxay sheegayaan shaadibiyada iyo lamiyatul afcaalka mhm, waxay ahaayeen kuwo lagu xifdiyo muxuu ahaa dugsiyada qur-aanka mhm, eh, aqaalimta ama gobolada soomaalidu degto qaarkood sida gobolka baay iyo gobolka bakool iyo shabeellada hoose mhm, sida sheekada ugu soo gaartay mhm, yani looxdaaba lagu qoran jira waa la xifdin jira waa garta waxyaabaha kaloo caddeeyan waxaa ka mid a riwaayat duuri Mhm, ayaa u soo hormartay oo ay akhrin jireen soomaalidu mhm, shaali suufi ka hor mhm, riwaayada say u akhrinayan markaad fiirisidna qaabkii u akhrinayan xatee ma ahayn can dariiq shaadibiye ma ahayn can dariiq dayibati nashr inay ahayd baad Mm.
ayaad dareemaysaa markii la Mm.
fiiriyo kayfiyada u- ay u gudanayeen ama u akhrinayeen ama waxa weeye waxyaabaha usuusha ah oo ay leedahay eh, qiraa'adaas ama riwaayadaas markii la fiiriyo mhm, yacni shaadibiyada oo shacali suuf u akhrin jiray mhm, dariiqeeda ma dariiq kale inay ku akhrin jireen baa ka muuqanaysa waa garta sida ay eh, bacdu alikhwa ay arrintaas ay baraarujiyeen mhm,
sidoo kale wuxuu ii sheegay sheekhii aan hadda hore u soo sheegay sheekh cabdallah sabriye mhm, mar uu jaamicatu suudan uu joogay sa- jaamicatul qur'aan la yidhaahdo mhm, nin meesha arda ka ahayo se laakiin ka horreeyey mhm, yaa wuxuu ii sheegay buu yidhi sideetimiyadii mhm, innagoo subax ku jirno muqdisho mhm, yaa maalin waxaa yaa annagoo subac ku jirna mar yaa subci waxaa soo raacay nin baa soo raacay si usoo socda subciu soo galay mhm, ninka marka nin reer baadiye ah waa garta go iyo wuxuu wataa iyo macawis bis dharoo dhan intaas wuxuu wataa waa ribaadinimada ka muuqato waa- hoosna wuxuu ka guntan yahay macawis korna go ka wataa bis mhm.
ninkii saas ahaa markaa suu usoo socda subicuu galay subic markuu saa u soo galay aayaddii ugu horreysa uu la kulmo waxay ahayd oo iyadoo la qaadanayo aayadda afar iyo sagaashanaad oo suuratu nisaa Mhm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا مركو كل واقعي قفك أخريني Mhm.
يوحوا لسو بودي بيت يعني آه، هو آه، صدر قبيات كجرو آه، شاطب يده Mhm.
أو كهذا ليو كلمة فتبينوا أيوس لسو بودي نكي وعلي مركو وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا Waa- بيتكاس أخري بيتك مركب حوك هذا ليا فتثب فتبينوا فتثبتوا بي أخرين بوري يعني قولاد هور الله سو شيغي او بيت كان بيت كوري Mhm.
حمزه يا كسائي وي حمزه يا كسائي مركا واشمام صاد ساكن قبل داله كاصدق زايا شاع وارتاح اشملا يعني بيت كاسا كوري Mhm.
marka yani asdaqu in zay loo yani saadka in zay loo dhadhansiiyo asdaqu la yidhahdo waxaa aqriya buu leeyahay macnaha een, shaaca qolada lagu tilmaamo shaaca shiinkaasi marka waxuu tilmaamay uu shaadibi uga dhigay ramsi eh, xamse iyo kisaayi Mhm.
marka isla ayagaa laga hadlayay isla ayagii marka halkan oo fatabayanu fatathabatu bay akrinayaan buur Mhm.
min athabti walghayru albayaana tabadala macnaha ghayrkood inta yani labadaas marka laga reebo sabcada intooda kale Mhm.
ayaguna waxay akrinayeen min albayaan oo fatabayanuu Mhm.
yani ninkii beytkaas uu akhriyey Waa- wuxuu yiri marka sheekhaas wuxuu yiri afkiisa unbaan maalintaas iigu horreysa oon ka- oon ka ka qabta ninka reer baadiyaha Mhm.
bal fiir marka ninka reer ba- reer baadiyaha ah shacli suufi kama qaadan Mhm.
shaadibyadaas uu akhrinayo Mhm.
marka taasina waxa weeye waa daliil kale Mhm.
ee, ugu dambayn waxaan wax badan eh, akthar min waaxid hal qof wax ka badan waxaan ka maqli jiray Mhm.
ee, s- waxaa weeye soomaalida meelaha ay degta qaarkood ma loo ogolaan jirin waagii hore in macalin uu noqdo nin aan xifdisanayn ee, laamiyatul afcaal iyo shaadibiyada Mhm.
bal waxa weeye ee, sheekh cabdirashiid laftiisa waxaan ka maqlay hadda ka hor inuu yidhi way aqoon jireen way baran jireen weliba shaadibiyada magacii baa xogoo ka inxiraafo shadaadii bay dhihi jireen kitaabka ma haysaan dusha laga looxa lagu qoraya mana Mhm.
shadaadiib ay dhihi jireen bu Marka shaadibiyadii magacaas u yaqaan magacaasi u yaqaaninba waa garta كل هذا مركب waxay دليل u tahay qiraa'aadka in in waqti fog waqti fog soomaaliya soo gaara soomaaliya soo gaaray waa tahay waa mahadsantaha Ee, sheekhana culumta qiraa'aadka een, ma qaybsamaan muxuuse yahay een, xiriirka kala dhexeeya culumta kale nacam culumta sharciga ah iyo culumta carabiyada ah Mhm.
ee, labaduba waxaa la dhihi karaa waa laba qaybood oo soo hoosgelayo culumta qiraa'aadka Mhm.
markii aan fiirino in qiraa'aadka laftooda yacni qiraa'aadka laf ahaanteeda markaan fiirinino Mhm.
oo haddana aan nidhaahno qor- qiraa'aadku waa nafsul qur'aan yacni qur'aanka laf ahaantiisa wey aan dhaha- aan aan nidhaahno Mhm.
marka waxa weeye wax alla wixii culuma marka Mhm.
haddii marka qiraa'aadkii uu qur'aanka yahay Mhm.
qur'aankina qiraa'aadka uu yahay waa isla yihiin macnaha Mhm.
Ee, wax alla wixii culum ah oo sharci ah ama carabiye ah Mhm.
culumulqur'aan bay soo qiraa'aadka unbay ay- Soo hosgelayaan.
soo hosgelayaan ay culum u noqon karaan Mhm.
Ee, ama haddii aan dhahno cilmulqiraa'aadka Mhm.
magac ahaan musamaa cilmulqiraa'aat markaan ka fiirino Mhm.
ee, wuxuu u qaybsami karaa qiraa'aad cilmulqiraa'aad yani diraaya cilmulqiraa'aad riwaaya wuu u qaybsami karaa Mhm.
xagga naqlinta marka lasoo naqliyey marka la fiiriyo ee, da- een, sida ay ku yimideen Mhm.
oo lagu soo kala qaatay oo naqliga xagga il- ictibaarka markii xaggan laga tixgeliyo naqlinta Mhm.
afar ayay u qaybsamayaan oo mutawaatira iyo mashhuura iyo aaxaad iyo shaad waxaasoo dhan baa loo qaybinaya Mhm.
taas marka ee, waa qaybaha ay u qaybsanto Mhm.
ee, cilm Qiraa'aadka.
culuum ulqiraa'aat waa garta waxaan dhahnay culuum sharciya culuum carabiya ay u qaybsamaysaa Mhm.
marka warka lasoo koobo Mhm.
xiriirka kala dhexeeyo culuumta qur'aanka ama qiraa'aadka iyo culuumta kaleo sharciga ah Mhm.
ee, waa xiriir oo aad u adag weeye waayo saan hore u sheegnay jamiicu alculuum asharciya oo lagu daray weliba culuumu luga alcarabiya lagu daraa dhammaantood culuumu lqur'aan bay noqonayaan oo culuumu lqur'aan ay u khidmaynayaan bimacnaa waxaa weye cilmi ma jiro culuumta sharciga ka mid a ama culuumta carabiyada ah waa luqad- luqadii yani waxaa weye culuumta luqadda kulli waxay u khidmaynayaan u shaqaynayaan u adeegayaan qur'aanka iyo qiraa'aadka saasoo kale cilmi ka mida culuumta carabiga ah ama culuumta sharciga ah ma jiro ilaa qiraa'aadka laftoodu kaaba kaaba oo kaabayaasha waaweyn ka mid ay u noqonaysaa ilaa maaragtay een, waxa weeye balfiiri mufasirka waxaa la yidhi qofka mufasirka ah ee qur'aanka fasirayo lagama maarmaan waxaa u ah inuu barto qiraa'aadka waa hadduu rabo inuu macaanida qur'aanka uu soo caddeeyo si fiican u caddeeyo uu rabo Ee, waayo qiraa'aadka waxaa ku caddaanayo macaanida aayadda haddii ee, qira hal qiro ka mid a lagu fasiri lahaa haddii lagu fasiri lahaa macno aan muuqanayn ayaa markii qiraa'adaha kala duwana aayaddaas lagu fasiro ayaa soo muuqanayo qiraa'aadka waxaa suurtagal ah qofka marka qur-aankii fasirayo in aayaddan ixtimaal uu ku jiro macno yani akthar min macnan macnahana waa waa waa maarata waa ixtimaali kartaa macnahana waa waa xambaari kartaa marka yaa rajaxaya marka waxaa rajaxaysa qiraa'ada kale markuu qiraa'ada kale ku fasiro markaasaa waxaa weye macnihii uu raajax noqonaya macaanidii oo awal eh, ixtimaalka ku jiray mid ka mid ah rajaxmayo qiraa'aadka waa midda een, lagu garto dhawaqa kelmadaha qur'aaniga ah iyo sida loo gudanayo oo marka waxa weeye een, kayfiyada loo yani waxa weye gudanayo kadaalika qiraa'aadku waxyaabaha ay u faa'iideynayaan qofka faqii ahaa fiqhiga oo kale marka la yidhaahdo ninka faqii ah oo fiqiyahanka ah waxay u faa'iideynaysaa qiraa'aduhu inuu fahmo nusuusta qur'aanka kalana soo istimbaado kala soo dhex baxo axkaam sharci ah ayaa ka dha- maaragtay ay keenaysaa ilaa een, waxa weeye arrintaas waxaa caddaynayo eh, sheekhan al- alqasdalaani ladaa'if alishaaraat uu ku sheegayu leeyahay lam tazal ilculamaau tastanbidu min kulli xarfin yaqra'u bihi qaari'un macnan laa yuujadu fi qiraa'ati alaakhar yacni culimmadu mar walba waxay ka soo istimbaadi jireen xaraf kasta oo qiro kasta oo macnaha qaari uu akhriyo macno aan laga helayn qiraa'ada qofka kale uu akhriyay marka waa saas isu kaabayaan mana sidoo kale markaasuu sii wada wuxuu yidhi falqiraa'aatu xujatu lfuqahaa'i fi listinbaadi wa maxajatuhum fi lihtidaai ilaa sawaa'i siraad qiraa'aadku waa xujada fuqahada oo waxay yani xujo ugu tahay istimbaadidda iyo kala soo dhex bixidda axkaamta ay kala soo dhex baxayaan qur'aankii Aa, ayadaa marka xujo ugu ah waana dariiqa ay ku hanuunaan oo waddada saxda ay ugu hanuunaan wey intaa marka aan sheegnay iyo keyrkeed oo aan la gaari karin ayaa waxaa ka muuqanaysa markaa si eh, cad ahamiyadda ay leedahay ee weyn qiraa'aadku ay leeyihiin hadday tahay macaanidii kala duwaneedoo lu- xagga luqadaha ah luqaddi ah ay soo muujinayso hadday tahay faa'iideynta ay u faa'iideynayso qiro kastaba axkaam sharciya oo axkaamta yacni ku jirto qiraa'ada kale dheeraad la ah ay caddaynayso sida mathalan duuduub meel ku jiroo kale faahfaahin meel xooga ixtimaal ku jira ixtimaalka meesha laga saarayo la tarjiixinayo Eh, waxaa intaa ku dartaa eh, qiraa'aadka kala duwanaanshahooda ama eh, qiraa'adaha kala duwan faa'iidada ay leeyihin waxaa ka mid a taysiir fududayn oo ummaddan qur'aanka loo soo dejiyey akhrintiisa waxaa u fududaynayo qiraa'adaha kala duwan ee qur-aanka uu ku soo degay waa garta sidaa waxaa caddaynayo xadiis oo sunan tirmidi ubay ibnu kacab uu nabiga uga- uu maaragtay eh, uu ka warinayo oo sunna tirmidi uu ku soo saaray nabiga sala allah alay salam wuxuu yidhi qaala lijibriil wuxuu ku yidhi yaa jibriil innii bucithtu ilaa ummatin ummiyiin jibriilow aniga waxaa la ii soo diray ummad aan waxba qorin waxna akhrin minhum alcajuuzu waashaykhu alkabiiru waalghulaamu waaljaariyatu waalrajulu aladii lam yaqra' kitaaban qadu yacni ummad aan waxbana qorin waxna akhrin oo iskugu jiraan haddana eh, islaamo waaweyn oo waayeelo ah eh, oo odayaal maaragtay cutushyo ah eh, korayaal koray yar gabar inan yar eh, waxa weye nin aan weligii kitaab akhri wax qoran wax meel ku qoran aan akhrinin dad noocaasaa la ii soo diray qaala marka jibriil u jawaab wuxuu yidhi yaa maxamed ina alqur'aana unzila calaa sabcati axruf yacni marka inuu taysiir yahay yani codsigii uu codsaday ka jawaabidda uu ka jawaabo wey macnaha ummaddaa sida loogu fududayn lahay qur-aanka ayay u tahay jawaab baahidaas laga jawaabo qiraa'adka waa tahay waayahay sheekhana maxaa looga baahan yahay oo shuruudo ah qofka doonaya inuu barto qiraa'aadka tobanka ah iyo macalinka baraya intaba qur-aanka marka ugu horeysa waa inuu qofku qofka doonaya qiraa'aadka inuu barto waa inuu horta qur-aanka xifdisan yahay waa garta dabcan qofki doonaya inuu barto inuu qur-aanka xifdisan yahay haddaan nahanay hadda qofka barayaana isagana waa inuu qur-aanka xifdisan yahay oo labadoodaba horta xifdiga qur-aanka can dahri qalbi inay ka hayaan baa la rabaa waa garta gaar ahaan qofka rabo inuu barto qiraa'aadkii riwaayat xafs ayaa ugu fudud riwaayat xafsin can caasim inuu horta marka hore qur-aankii uu ku xifdiyo tajwiidkii nadari ahaan axkaamtiisa inuu xifdiyo uu fahmo gaar ahaan labada matni oo jazariyada iyo tuxfada ama kitaab lamid ah inuu markaa uu xifdiyo oo weliba macnihii uu si fiican uga dhaadhaco tallaabta kale waxa weeye inuu tilaawada iyo qur'aanka akhrintiisa uu saxo carabkiisana uu ku layliyo idqaaninta iyo sugidda akhrinta qur'aanka intaa markuu sameeyo kadib muqaabalo wax la yidhaha jira ama imtixaan oo waxa weeye xagga tajwiidka nadar ahaan inuu fahamsan yahay looga qaadayo camali ahaan si u tadbiiqanayo iyo si u akhrinayana lagu imtixaanayo intaa markuu ka gudbo kadib waxaa dhacaysa markaa qur-aankana hore u xifdsanaa waan sheegnay sheekh oo markaa asaga ijaaso haysto ayaa wuxuu ka dhegeysanayaa qur-aanka oo dhan riwaayadaas oo xafs ayuuna uga dhegeysanayaa oo weliba dariiq shaadibi ah isagoo marka dusha ka akrinaya ilaa qur-aanka uu ka dhameeyo khatmo kaamila uu dhameeyo intaa markay u xasisho ardaygu waxaa weeye ijaaz mujaaz waay markaa waa nin qof marka qur-aankii ku haysto ijaaza walow hal riwaayaba ha ahaatee kadib wuxuu bilaabayaa qiraa'aadkii diraasaynteeda ayuu markaa halkaa ka bilaabayaa wuxuuna ka gelayaa inuu xifdiyo shaadibiyada matnigeeda uu xifdiyo markuu xifdiyo oo kadibna wuxuu bilaabayaa inuu qaari kasta qiraa'adaha toddobada ah qiraa'aadka toddobada ah shaadibiyada inuu qaari qaari hal hal qira uu akhriyo oo khatmo dhammaystiran mid walba uu akhriyo dariiqada marka noocaana waxaa layidhahda dariiqatul ifraada layidhahda oo qira qira loo akhriyo ayadaana asal ah culummadu waxa weeye waxay yidhahdaan al ifraadu sunna waaljamcu sanca yacni waxaa jira dariiqo kaloo ayadana qur-aankii hal mar la wada jamcinayo qiraadii oo dhan la wada jamcinayo oo aayad walba ama kelmad walbaba inta qiro ku jirto hal mar la wada akhrinayo jamciyaa la yidhaha marka jamciga noocaasa marka waa sanco oo gadaal ka timid oo ogo marka wakhtiga aad u dheeraada dadka himadooda ay soo gaabatay lana rabo in qiraa'adihii ay wada bartaana hal mar laysugu qabtay laakiin waagii hore sanadu waxay ahayd in mid mid loo akhriyo la kala qaad qaado sida maarata ibnuljasri uu leeyahay waqad jaraa min caadati ala'immati ifraadu kulli qaari'in bikhatmatin yacni waxaa caadada a'immada caadadooda waxay ahayd in qaari kasta hal khatmo loo khaas yeelo yani maalan caasim oo kale hal khatmaa loo akrinaya haddana kadib abu camar haakada saasoo kale iyadoo kala horreysiintu yani waa shaadibi qaabka u kala horreysiyaa loo raacayay xataa yu'ahaluu lijamci aljamci bilcashiri aw akthara aw bisabci ilaa marka waxa weeye qofka uu heer gaaro uu ehel u noqon karo inuu yani jamciyo oo tobankii uu jamciyo ama toddobada uu jamciyo ay suurtagal u noqoto sidaasay marka ahayd kadib wuxuu samaynayaa matniga durada ayuu haddana akhrinayaa markuu akhriyo wuu xifdinayaa markuu kadib wuxuu samaynayaa saddexda qiro oo toddobada ka dhinayd ayuu hal hal qaari u akhrinaya haddana sidaasuu ku dhammaynayaa marka kadib markii uu saa ku dhammeeyo tobankii waxaa la yidhaha assuqra ayaa ugu dhammaanayso kadib haddana wuxuu akhrinaya dayibatu nashri waxaa la yidhahda ayuu akhrinayaa oo waxa weye markuu rabo alqiraa'atu alcashr alkubra waxa la yidhahdo marka dayibadaasaa la akhrina markuu dhammeeyo uu xifdiyo kadib haddana qaari qaari uu akhrinaya tobankii qiro ayuu haddana halhal u akhrinaya sidaasuu ku dhammaynaya qaarkood waxay leeyihiin meesha qiraqira ay tahay maya riwaaya riwaayad xataa qaaraa ka dhigay Mata- marka maxaa imaanayso haddii marka tobankii qiro eh, mathalan sabcadii oo kale waxay noqonaysaa waa eh, afar iyo toban riwaayo afar iyo toban khatmo ayuu dhamaynaya afar iyo tobankaas haddana waxaa ku jirta haddana qira- qiraa'a haddana uu isugu qabto toddoba kale ku dar haddana kow iyo labaatan khatmo kadib haddana toddobadii hal mar isku akrinaya laba iyo labaatan khatmo shaadibida keliya yani toddobadii unbaa noqonayso waa garta saddexda haddana ayagana haddana riwaayo riwaayo lix riwaayo waaye lix lix jeer lix khatmo haddana eh, qiraa qiraa u akhri waa saddex qiro saddex khatmo ku dar waa sagaal khatmo haddana isku soo qabo hal mar ayagoo jamacsan toban khatmo saddexdii ilaa toddobada haddana hal mar isku qabo saddex iyo soddon khatmo ayaa halkaa noqonaysaa waa tobanka casharatu suqraa la yidhahda haddana sh- dayibada sidoo kale tobankii qiro labaatan riwaayo haddii loo kala qaado labaatan khatmo ayay noqonaysaa labaatan khatmo kadib haddana hal mar isku akhri labaatan kow khatmo waxaa waaye haddana toban khatmo oo qiro laba riwaayado hal mar laysku qabana waa qiro waxay noqonaysaa meeshaas soddon khatmo hal maraa laysku qabana soddon iyo kow khatmo soddon kow khatmo ilaa soddon iyo saddex khatmo waa lixdan iyo afar khatmo waana muddo dheer ay qaadanaysaa ifraada la yidhaha marka yani qofka rabo marka inuu itqaaniyo oo Marka- sugo jamcigu qaad ay u badayin dadka hadda ay u badan yihiin Mhm.
saasay u badan yihiin waaya maxaa farqi u dhexeeya sheekhana een, qiraa'aadka toddobada ah iyo kuwa tobanka ah waxaa u dhexeeya wax kale maahan sabcada macnaha shaadibi inta uu isagu uu qoray ayaa s- u- u- uruuriyey Toddoba ah.
ah toddoba ah Mm.
oo kitaab la yidhaha taysiir oo sheekh camr abu camr daani uu iska leeyahay Mhm.
ayuu nadmiyey Mhm.
taasuu nadmiyey marka sheekhaasi kitaabkaas wuxuu ka alifay taysiirka ah toddoba qiro Mhm.
toddobada qiro oo marka sheekhaas uu macnaha toddoba qaari ayuu qirooyinkoodii macnaha uu- uu- uu- uu maaragta Soo naqliyey.
uu uruuriyey Mm.
taasuu soo naqliyey saasaa laga wadaa saddexduna waxa weye waa ka- muka- waxay kamilayaan tobanka oo ayaguna waa saddex qaari oo kale ayagana waxaa s- een, hal kitaab isugu keenay oo hal meer ku ururiyey oo soo naqliyey ah, sheekh ibnuljazari eh, Mhm.
kitaabkiisa la yidhaha addurra saasay marka toban isugu yihiin waa tahay Een, sheekhana dalabada maanta een, barata qiraa'aadka ma buuxiyeen shuruudahaasi een, aad soo tilmaamtay axsant baaraka allah fiik Eh, waan- shuruudahaas runtii waa isku jiraan oo waxay iskugu jiraan wax oo waxaa shuruudaha waxaa ka mid a in yani kitaabada si gaara qiraa'aadka uu hadlayo Mhm.
iyo waxaa jira maarata culumta kale u adeegayso qiraa'aadka oo culumul qiraa'aadka ah oo luqadii ay ugu maarata muhiimsan tahay sida naxwadii iyo sarfigii eh, muxuu ahaa iyo in lale maaragtay iyo tafsiirkii iyo fiqhigii wax ka mid a Mhm.
ardaygu inuu maarata ka dhisan yahay wax ka yaqaan wax ka yaqaano Mhm.
marka runtii aad iyo aad bay u dadaalaan ardadu ama dadka eh, hadda qiraa'aadka barto aad ay ugu dadaalaan inkastoo xagga maarata luqadda barashadeedu Mhm.
ay xoog ku liidato oo Mm.
guud ahaan hadda macnaha waxa weeye eh, waaba iska yartahaaba luqadda fahamka luqadda maarata Mhm.
aad buu noogu yaryahay marka ayaguna dadkaas unbay ka mid yihiin Mhm.
laakiin xaggan kale oo kutubta eh, aad bay ugu dadaalaan xifdigeeda iyo Mhm.
sharxeeda iyo runtii inay fahmaan oo ay xifdiyaan aad bay juhdi ugu bixiyaan waa tahay Eh, marka waxaan leeyahay sii laban laaba juhdiina maxaweye sii wada maaragtay muxuu socdaalkiina oo aad ku dalbaysaan ama aad ku raadinaysaan cilmul qiraa'aadka Mhm.
xoogga saara luqadda gaar ahaan naxwada iyo sarfiga xoogga saara iyo tafsiirka Een, Iska- sheekhana aan kaa dhex galo t- tafsiirka adaa ka dhawaaji mulaaxadaadka loo soo jeediya ardayda maanta qiraa'aadka barta waxaa een, la sheegaa inay ardaygii uu qur-aankii uu xifdisan yahay een, daraasadii qiraa'aadkan uu ku jiro balse tafsiirkii uusan aqoonin Ah, waa runtii taasi mulaxadada noocaas waa jirtaa Een, runtiina dadku hadda alxamdulilah sida hore ma ahan way dareemeen arintaas een, waxooga dhaliishaas way dareemeen haddeerna waxaa muuqda dadaal oo hore iyo markaa ugu sii socdaan Mhm.
annaguna kusii tirtirsi- oo kusii tirtirsiinaynaa arrinta ayada ah waa tahay Ee, waxaan u raac intaa waxaan raacinayaan baraarujinaya Mhm.
ha la iska ilaaliyo waxaa la yidhaha sahlashada ama fududaysiga axkaamta ee, tajwiidka ilaalinteeda iyo tadbiiqinteeda Mhm.
ee, iyo iska ilaalinta akhdaada jeliga iyo midda khafiga intaba haddii aad akrinaysid adiga qur-aanka iyo haddaad dadka u akhrisiinaysidba Mhm.
arrinta ayadana waa aad baan u baraarujinayaa mar kale aan ku celinayaa marka waxa waaye kutubta luqadda carabiga ah sida naxwadii sarfigii iyo tafsiirkii waa tahay in lagu dadaalo su-aal kale oo mudaakhale ah oo ka hadlaysa tajwiidka qur-aanka ardayda ama dadka culimada ah ama macalimiintaba oo qur-aanka tajwiidka ku bartay tasxiixiisa yaqaana salaadaha markii ay tujinayaan ma qaabkii tajwiidka iyo tasxiixii ku tujinayaan mise qaab kale waad mahadsantaha waa runtii su-aal oo mowqiceeda dhacday oo wajiha ah oo jirta way aad ka dhawaajisay sax ma ahan in sidii markii uu maxay ahayd qofka tasiix uu qaadanayey oo la joogay maqaamu tacliim la joogay uu ku akrinayey ama dadka uu akhrinsiinayey inuu salaadii marka lagu jira uu ku akriyo ma ahan sidaas ma ahan waxa weeye run ahaantii dad badan oo aima oo ama dad badan aan dhihine dadka qaar oo imaamyo ah oo sidaasoo kale u akhriyaan waxaa imaanaysa in aysan qur-aan badan aysan akrin oo wax yar ay akhriyaan hadday qur-aan badan inay akhriyaan isku dayaan wakhtiga aad ugu dheeraanayo dadka haysaan macnaha ay ku dhibtoonayaan oo ay soo geli karaan ina minkum la munafiriina yani waxaa idin kamid a dadka oo maaragtay fiijinayo marka waxaa la rabaa marka qiraa'adii qira'a oo salisa ah oo soconaysa oo axkaamtii tajwiidka la ilaalinayo addiheeda la wanaajinayo haddana waxa waaye soconayso oo sahlan oon takalluf iyo isku kallifid aan lahayn yaa la rabaa in qofka imaamka u akhriyo haddii aan su-aal kale sii raacsado isla mawduucaas ah ninka imaamka ah ma u bannaan tahay inuu qaari kale isagoo iska matalaya inuu salaadda ku tujiyisa
su-aal waa mahadsan tahay arrintaa iyada waa la kala qaadayaa haddii ninkan ama sheekhan wadaadkani uusan fiirinaynin axkaamtii iyo addihii waxaasoo dhan uusan fiirinayn keliya ahmiyaddiisu ay tahay qaari hebel un keliya inuu xakeeyo oo uu dhaadhaajiyo oo ay taasu keenayso in marka uu dardaro axkaamtii iyo maxay ahayda quruxdii tajwiidka iyo qiraa'adii ay u keenayso dhib oo takalluf iyo dhibaato kale ay keenayso keliya waxa meesha uu ka fiirsana ay tahay qirada yani inuu naqmadii ama sawdkii sheekhaas uu keeno hadday arrintu ay noqoto arrintaasi arrin saxa ma ahan laakiin isigoo ilaalinaya tajwiidkii waxa weeye xaqi yani kula xarf xaqiisa siinayo qiraa'adiisa ay maratay takalluf iyo iskallifidii aysan lahayn isla markaasna sawdkii sheekha ayuu cod egyaha la leeyahay wax dhibaatamana taas haddii gaar ahaan weliba haddii qofkaasi oo codkiisa uu raadinaya uu yahay qof wanaag iyo salaax iyo diyaano fiican leh uu yahay waa kuma sii jirtaba waa tahay sheikhana bal waxaad inoo sharaxdaa maxaa la dhahaa ijaazo haddiise qofku uu haysto ijaazo maxay ka dhigan tahay
waad mahadsan tahay ijaaza ereyga ijaaza waa ere carabiya kelmad carabiya waa macnaheedana waxaa loola jeedaa macnaheedana waxaa loola jeedaa xagga luqad ahaan waxaa loola jeedaa idnid wax loo idna qofka ama loo ruqseeyey oo loo ogolaaday ama loo baneeyey wey laakiin macnaha ugu muhiimsan oo oo sax oo macnaha hadda la fiirinayo muctabarka ah ama muctamadka ah waa midka la yidhaha almacna alisdilaaxiy oo culimmadu marka ay ku qeexeen culimmada fanniga qiraa'aadka iyo tajwiidka dadka marka baaca ku leh waxay yidhahdaan waa camaliyatu naqli sawtiyi lilqur'aani alkariim min jiilin ilaa jiilin yacni in si dhawaq ah loo soo gudbiyo qur'aanka kariimka ah yacni hawsha arrintaa ku saabsan weye oo raacba raaca ka dambeeya usii gudbinayo wa fiiha yashhadu lmujiizu yani qofka mujiiskaa sheekha laga wadaa ayaa wuxuu ka markhaati kacayaa ana tilaawata almujaazi ay aalib qofka la ijaazaynayo ijaazada la siinayo waa ardagiye qiraa'adiisu inay qad saarat saxiixatan mi'atan bilma inay yani sax tahay boqolkiiba boqol ka markhaati oo gudbi karo binisbati lilriwaayati aw riwaayaati alatii ajaazahu biha yani riwaayadaas isaga u ijaazeeyey markii loo eego boqolkiiba boqol ay sax tahay uma ya'danu lahu an yaqra'a ويقرئ غيره القرآن الكريم بهذه الرواية كدبنا وحو إذنيا إنه سدا كو أغري دكان أو أغرسين كرو مركا أرنتو waa shahaad waa ka maraati kaci wax laga markaati kacayo waxa marka qofka uu ka markaati kacayo waa in uu iska ilaaliya waa satuktabu shahaadatuhum wayusaluun waa waa la iska qoraya marka waxa ka markaati kacayo boqolkiiba boqol inay taal rabaa marka ijaazaha haddaad maqashidna sanadaa la socda markastaba sanad ayaa la socda sanadka marka waxa weeye qof qofku ka qaatay ayaa uu sheegaya ilaa nihaayadii qur-aanka markay too kale yani ilaa saxaabigii saxaabiga nabiga uu ka qaatay ilaa jibriil rabbi alcaalamiin halkaas ku aroorisay ijaasadu marka waa noocaas waa xiriirwaa xiriir waa silsilad kugu xirayso nabiga sala alla slam marka wax wax weyn waaye aad iyo aad weyn marka ijaasada markuu haysto maxay ka dhigan tahay ayaa su-aasha ku jirta soo maha ha waxa weeye waxay ka dhigan tahay qofkaasi in macnaha qofkaasi uu yahay qof macnaha gaaray heer isagii markaa la taskiyey oo makraati iyo shahaado loo siiyey oo loo idnay inuu dadka wax baro marka wuxuu ka dhigan yahay marka inuu isaguna markaa uu fadhiyo meeshii sheekhiisi oo isagu u joogay in dadka kalena u joogaan isagana oo dadkii wax u baro oo dadka wax baro waa tahay waa yahay sidee lagu ogaan karaa sheekhana qofka sheeganaya inuu ijaaza uu qur'aanka ka haysto balse aysan xaqiiq ahayn oo dadka wax baraya haddana
horta marka u horeysa ismaaciilow arrintaasi ma jirtaa isweydiin leh hadday jirto qof markaa isagu sheeganayo waxuusan haysan oo ijaazada de waa sheegnay ijaazadu wax weyn weeye waa arrinteedu waa arrin khatiira waaye macnaha meel meel weyn ay joogtaa qofka sheeganaya isagoon haysan horta qof saas hadduu jiro waxaan leenahay marka ugu horeyso allaha ka cabsado oo ilaha ka cabsaan leenahay naftaadana ha khiyaamin intaadan adigu khayrkaaba intaadan khiyaamin naftaada ha khiyaaman leenahay dee qofka saas uu jiro wuxuuna lamid yahay qofkaas waxaan leenahay almutashabbicu bima laysa fiihi ka laabisi thawbay zuurin sida nabiga uu yiri yani qof isku dherjinayo waxuusan haysan yani sheeganayo inuu haysto wuxuu lamid yahay qof markaa laba maro oo oo maxaa weeye been abuura xirtay ayuu lamid yahay marka taas horta waa sidaas see lagu ogaan karaa haddii la yidhaahdo lacalla dadka noocaas haddayba jiraan see lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa waa la baarayaa jihada ku shaqada leh ama wax u dirsanaysa waa iska inay baarta wey oo qof hataa haddii aad ijaasaan haysa hadduu yidhaahdo ijaasadiisi baa la arki karaa waa yani cidduu ka soo qaatay waa la baari karaa marka waa fududa taas taas waa fududa
sheekhana ma jiraan mulaaxadaad laga diiwaangeliyey macalimiinta maanta qur'aanka dadka bara
ismaaciilow haddaad maaragtay runtii mulaaxadaad waa jiri karaan waana jiraan dabcan qaarkood haddaad maqashid oo kale isagoo aayad qur'aan akhrinayo aad baad adiga aad u naxaysaaba waad yani isagiibaa baad u beernahaysaaba yani dhibka iyo takallufka iyo shiddada uu ku jiro markuu qur-aanka akhrinayo oo taasoo khilaafsan sida caadada u ahayd ahlul qiraa'a dadka yani qur-aanka akhrinayo sida qiraa'ada loogu talagalay yani khilaafsan waxaad arkaysaa meel aan yani meeluu jiijiidayaa tamdiid iyo jiijiidin ku taagtaagsi badan meeluu ku laxninayaa ilaa waxa weeye qiraa'ada uu ka dhammaanayo mulaxadaadka waxaa ka mid a yani dadka macalimiinta ah ee qur'aanka xifdisiinayo ardada waxay marka hore ku dadaalaan waxaad arkaysaa qaar xifdiga keliya ku dadaalayo oo axkaamtii tajwiidka aan ilaalinayn xifdigaas oo mujaradka oon tajwiid lahayn unbuu ka fiirsanaya wuxuu leeyahy marka hadhowdii ayaan gadaal ka bari doonaa axkaam tajwiidka arrintaas ayadaa markaa sax maahan asalka waxaa weeye qur'aankan markii yani aad akhrisiinaysid qofkan tajwiidka wuu la socdaa oo madkii idqaamkii khfihii axkaamtii kaleoo tajwiidka dhammaan camali ahaan in loogu sheego waayo macnaha ma ahan in ardaygu in macalinku ardayga ku mashquulinayo xugum hebelaa la yirahda xugum saasaa la yirahda ma dhahay laakiin inuu dhawaqi si tadbiiq ah tadbiiq ahaan taas horta waa muhim oo markaa waxaa weye sheekhu ardayga wuxuu u laqinayaa qiraa'adii qur'aanka siday ahayd oo asagoo sheekhiisa ama mashaa'ikhdiisa uga qaatay ayuu markaa inuu u siiyaa la doonaya taasi ma mulaxadaadka ka mid tahay mulaxadaadka kale waxaa ka mid a waxyaabaha aan arkayno xalaqaadka taxfiidka qaarkood iyo masaajidda oo ah oo ay sameynayaan ardada ilmaha yaryar ay sameeyaan oo maxay ah gaboodfal ama xoogo qusuur oo xagga ixtiraamadda iyo xurmaynta masaaxiifta arrintaasi waa arrin oo aan runtii dhaliil jirta weeye waxaad arkaysaa kutubtii inay wasakhaynayaan oo kitaabka uu qota ardayga oo xoogo uu wasakhaynayo oo waxyaaba marka yani meeluu qabanayo kale iyo in jildigiisii uu gogo'ayo warqadihii ay gogo'ayaan masaajiddaad ku arkaysaa wax badan masaajid in badanoo ka mid a meelaha qaar dugsiyadaad ku arkaysaa arrintaa ayadaa marka iyaduna in waa mulaaxado waxaa kaloo iyaduna mulaaxado ah in bacdu daarisiin licilmi tajwiid annadari yani ardadii barteen ama dadkii dalabatulcilmiga ahaa ee tajwiidka barteen tadbiiqi camaliga ahaa aan qiraa'adooda qaarkood laga fahmayn ayagoo weliba qaarkood ay dhici karto ardaygan dadaal badan oo soo bixiyey dadaal badan lagu bixiyey tasxiixuu maray oo lala maray marxalatulmuqaabala ayuu galay wuu ka gudbay qur'aankiiba ijaasa ku qaatay intaasoo dhan iyadoo dhacda haddana waxaad arkaysaa maxaad is leedahay qofkaani wax ma soo maray mararka qaar waa maxay waa ihmaaliyey wase ma ilaalinayo marka taasna waa iyaduna waa mulaaxado waa arrintaa iyada in marka laga digtoonaado ayaan marka walaalaha ku baraarujinaya ugu dambeyn waxyaabaha oo oo maaragtay maxay ahayday mulaaxadaadka waxaa ka mid a oo aan mulaaxdaynayno culummada dadka culimmadeenna baaraka allahu fiihim in badanoo ka mid ah macnaha ihtimaam ma siiyaan ama uma aaba yeelaan arrinta ah tasxiix inay iska saxaan nudqigooda waana caalima waa sheekhi sheekheel baa laleeyahay kutubtii wuu akhrinayaa waa kaasaa haddana marnaba kuma soo dhacaysa miyaa waa isweydiiyey inuu wax iska soxo oo qur-aanka iska soxo ugu yaraan xataa faatixada iyo suuradaha qaar oo munaasabaadka lagu dukado jimcadii iyo maarata ciidooyinkii yacni suuradaha soo laalaabto oo sida sunnada ay maarata in lagu akhriyo markastaba inuu iska soxo taasna marka waa baraarujin lahaa muxuu ahaa marka taasi marka waxaa weye waa mulaaxadaadkii waa tahay sheekhana gabagabadii barnaamijkeenna ayaan soo gaarna ugu dambayntii sheekhana maxaa talooyin ama dardaaran ah aad u jeedin lahayd dadka qur'aanka baranaya iyo kuwa baraya intaba soomaali waad mahadsan tahay ganaanudka xalqadan waxaan dardaarmayaa marka ugu horeysa allah subxaana wa tacaalaa cabsidiisa ayaan hortaa dardaarmayaa kow labo asamcu wadaaca kulli man yajibu lahu daalika sharcan yacnii in la maqlo warkooda lana adeeco cid kastoo ay waajib u tahay sharci ahaan arrinta ayada ah in lagu dadaalo oo ijtihaad iyo dadaal lagu bixiyo barashada cilmiga sharciga ah oo caarad uu u yahay ama yani uga jira muxuuna horyaal u yahay ugu horeeyo qur'aanka kariimka ah tajwiidkiisa iyo qiraa'aadkiisa ayadoo macaanihiisana in la fahmo lagu dadaalayo oo tafsiirka ah iyo ku camalfalkiisa oo maaragtay iyadoona lagama maarmaan ay tahay oo de waxbarashadu haddaan cilmigii haddaan lagu camal falayn wuxuu noqonayaa adiga unbuu culeys kugu noqonayaa qofkii unbuu culeys ku noqonayaa waxaa intaas oo iyadoona u ah maaragtay aasaas niyadda in loo khaalis yeelo allah caza wajal quraanka akhrintiisa iyo barashadiisa iyo bariddiisaba intaba in lagu dadaalo ama la daa'imo dahaaro kaamila markii musxafka la qabanayo inaan musxafka yani qiimeyntiisa waxaa ka mid a hore waxaan usoo tilmaamnay in yacni laga ilaaliyo googoynta googo'a iyo wasakhaynta iyo waxaasoo dhan laga ilaaliyo sidoo kale in dahaarada lagu dadaalo oo qofka dahaaro lahaan isagoo ah uusan musxafka qaban shayga kale oo ayaduna aan ku baraarujina waxay tahay arrinta kale ku baraarujinaya bilmunaasaba musxafka waxyaaba oo aan mulaaxadeeyey baa jira oo aanan jeclaysan waxaa ka mid a kitaabka qur-aanka in la geliyo meesha la yidhaahdo macnaha kelkisha ama waxaa loo yaqaano eh, toqfol ama shaqfal qof qof walba soo u yaqaan waaga shaqfol ama toqfol ama toqfal ama kelkel waxaa tirahdaba in maanaha meeshaas la geliyo kitaabka in laga ilaaliyo arrinta ayada ah waayo waa xo- arrinta arrin la xumaysto weeye oo l- maxaa yeelay meeshaas waa meel yani shiirta ah oo runtii shiir iyo tacafun yay maxal u tahay Ma- la- waa laga fiican yahay dad badna- dad badan waxaad arkaysaa halkaa iska gashadan waad arkaysaa marka taana waan baraarujin lahaa waxaa kaloo iyadana waxyaabaha oo eh, aan mulaaxadeeyey ka mid ah oo aan jeclahay inaan baraarujiyo kitaabka qur-aanka hore qofka uu akhrinayo warqadihiisa markuu gedgedinayo inuu faraha candhuufeeyo oo intuu farta candhuuf marsado uu kadib uu gediyo waxna wax fiican maaha hadii hadda daan candhuuf intaan farteyda mariyo aan korkaaga aan aan mariyo yani maxaad u arkaysaa yani maxaad ii wasaqaynaysaad leedahay waxaad jeclaysanaysa maahan marka taas ka ictiba ka ka cabir qaado oo waxa weeye een, dad waxaad arkaysaa kitaabka qur-aanka ha noqdo ama kitaabka xadiiska yacni caade ka dhigtay inuu farta intuu candhuufay uu soo gediyo arrinta iyadana arrin xun weeye aad u xun weeye Ee, waan baraarujin lahaa kitaabka qur-aanka ha laalaadin oo ilaa hoos aad u laalaadisid ha yeelin markaad qabanaysid si oo markaa oo xaqiraad ay ku jirto ama shayga xaqiirka ah sida loo qabto kale ha u qabanin ha jiidin daraf intaad qabatid isigoo furan haka maara kala kala waran oo furan haka tegin Ee, waxa weeye ha dul saarin wax kale ilaa musxaf kale kitaab qur'aan kale oon tafsiir iyo waxba ku jirin Ee, maahan wax kale ha dul saarin xaggiisa meel uu yaaloo kale lugahaada ha u- ha ku fidinin ha u- ha u jeedinin Eh, mathalan masjidka oo kale waxaan ku aragnaa masjidka eh, badanaa eh, masaaxiiftii iyadoo la akhrisanayo waxaa laga yaabaa in macnaha eh, dad badanoo oo masaaxiiftii eh, korkooda ku haysto ama eh, rixlo ama waxa weeye mixmal eh, dul saartay qofaa soo gelayo kabihii soo gacanta ku wado markaasuu kor marsiinaya arrinta iyadana waa waa qalad yani qofka inuu maara- ka- laga fooljignaado oo kabihii hoos uu u dhigo ka hoos mariyo hoos la maarata inuu macnaha hoos mariyaa la rabaa uusan kobihii uusan korkeeda eh, masaaxiifta korkeeda uusan marsiin arrinta ayada macnaha waa waxa oo aan mulaaxadii ka mid tahay waxyaabaha aan habboonayn waxaa ka mid a kitaabka qur-aanka inaad dhabtaada aad saartid Eh, matalan cawradii korkeeda ama hoosteeda oo kale in la saaro taana in laga qur-aankii eh, musxafka laga ilaaliyo dhulka inaan la dhigin haddii wax aad dul saarato aysan a- adan haysan inaad macnaha qaabka ugu fiican u qabanayso waxay tahay inaad gacanta bidixda ah aad kitaabka hoos uga qabatid gacantaada midigna aad marka waxaweye aad ku qabatid eh, waxaweye daraftiisa midigta ah oo aad warqadaha gacanta midigta aad ku gedgejisid adoo gacantii bidix hoos uga haysid haddaad waxa dul saarta aadan haysan haddaad waxa dul hay- dul saarto oo mathalan eh, aad haysatid sida maaragtay rixlo ama mixmal oo kale ayadana waxaa fiican in maro laga kormariyo oo masxafka iyo inta u dhexayso waxa aad dul saaraysid inaad shay oo markaa nadiif ah aad ka ho- aad macnaha ka xijisid intaasoo dhan marka waxaa loo yeelayaa waa ixtiraamid musxafka la ixtiraamayo ugu dambayn waxyaabaha oo aan dareenno waxaa ka mid a qofka isagoo qur-aan akhrinayo inuu qoslayo mararka qaar oo is- qofkii meel ku maano qof la kaftamayo kale ama yani inuu qosl qoslayo inuu ah, qur-aanka akhriyo arrintaas waa mamnuuc wax oo laga fiican yaha weeye marka intaas ayaan kusoo gebagabanayaa waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allah wasalama wabaaraka calaa rasuuliillah waa hagaagkaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan xuseen oo ku magac dheer macalin guure oo maanta barnaamijkeena andalus bodkasti martii noogu ahaa intaa mid la mida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonna insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة